بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار cadadu ghasli اlyadayn labada gacmood inta jeer ee la maydhi waa kitaab kitaabku mar hadduu yahay kutubta usuusha ah ama marjaca u axaadiidta la yaab ma lahaa inuu soo celceliyo xadiidka in fara badan waayo waxyaabo badan oo mulaabasaada jira oo ay ka mid tahay inuu isagu tix gelinayo asxaabta soo noqnoqonaya macnay u samaynaysaa iyo ruwaadda kaleba mar walba xadiidka soo celiyaba masale fiqiya ayuu baabka kaga soo saaraya waxaa idaafatan ilaa daalik intaa barbar yaalla ereyada ay iskhilaafsan yihiin riwaayooyinku ma sahlana agtooda oo ammaanatul adaa wax la ydhaa baa jira waxaa la iska ilaalinayaa raawigaasi ama asxaabigaasi erey uu leeyahy inaan loo nisbaynin marka waxyaabahaasaa keenaya inuu xadiidka aada u soo celceliyo inta jeera la maydhayo gacmaha intii hore waynu soo qaadanay maydhiddii gacmahaynu marayna can abi xayata wa huwa ibnu qays qaala ra'aytu caliyan radia allaahu canhu tawada'a isagoo weysaystay baan arkay cali faghasala kafayhi labadiisa gacmood buu maydhay xataa anqaahumaa ilaa uu nadiifiyey riwaayadaasi intaasay kuu kordhisay in la nadiifinayo gacantiiee uskaga laga jarayo ilaa wuduu waa nadaafa iyo iftiin uma tamadmada alaaan saddex jeer ayaa uu luuluuday fakhasala kafayhida labada gacmood oo la maydho axaadiidu waxa ay amraysay markuu qofku hurdada ka soo kaco xadiidkan markaa wuxuu tilmaamayaa inaanay shardi ahayn hurdadu laakiin qofkuba kol hadduu weysaysanayo waa inuu nadiifiyaa gacmaha intaanu weelka gacanta gelin wastanshaqa alaaan saddex jeerna biyuusan ka geliyey waghasala wajhahu alaaan wejigiina saddex buu maydhay waa garanaysaan xaddulwaji waxa weeyaan waa min aluduni ila aludun wa min manbati shacar ila diq halkaa timuu fooda ay ka baxaan markay caadi yihiina dee qofku aanu ahayn abubidaar ilaa hadduu abubidaar noqdo meeshii way laydhsatae waxaa laga yaaba xaggaa dambe inay joogaan laakiin markuu caadiga ahaa qofka yar ah halka timuhu ay ka baxaan laga bilaabo ilaa garhka xaggana dheg ilaa dheg intaasaa saddex jeer la maydhay waghasala diraacayhi alaaan alaaan labadiisa dhudhunna saddex saddex buu maydhay macnaheedu taa waxa weeyaan in kolkii hore gacmihiibuu faraxalay iminkana ilaa dhudhummadiibuu ku daray uma masaxa bira'si madaxiibuu masaxay waynu arki doonaa madaxa axkaamtiisa marar badanna way nagu soo noqnoqotay uma ghasala qadamayhi ila alkacbayn labadiisii cagood buu maydhay ilaa kuraamaha way noo soo socdaan iyaguna uma qaama waa kacay cali fa akhada wuxuu qaaday fadla dahuuri biyuu isticmaalayuu ku weysaysanayay intii soo hadhay buu qaaday fa shariba wa huwa qaa'im biyiiba wuu cabay isagoo taagan uma qaala markaa wuxuu ihi axbabtu waxaan jeclaaday an uriyakum inaan idin tusiyo kayfa duhuuru nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga dahaaradiisu sida ahayd uu u dahaaro qaadan jiray marka uu weysaysanayo marka waa ammaano asxaabtu ay gudanayaan ridwaanullaahi calayhim balliquu canii walow aaya salluu kamaa ra'aytumuunii usallii markuu nebigu leeyahy macnaheedu waxa weeye dadka tusiya sidaan u weysaysanayoo kalena u weysaysta sidaan u weysaysanayoo kale cibaadooyinka o dhan bay khusaynaysaa baabu xaddi alqosl aw ilqasl maydhidu heerkee la gaadhsiinaya ma ilaa jilbaha ma ilaa qoobabka ma ilaa dhudhunka barhtankiisa taa qudhigeedu waa mas'ala khilaafiya oo waxaan oo dhan masaa'il khilaafiya oo markaa culimmadu aqwaal ay ka leeyihin marka ay sharxayaan ayuu ishaarayaa culimmada qayb ka mida baa ku tegaya inaan kuraamahaba la dhaafin karin marka had iyo jeer qofku uu weysaysanayo axaadiidtanina taase isugu dhacday bay leeyihin qayb ka midina waxay leeyihiin maadaamuu nebigu uhi inna ummatii yudcawna yowma alqiyaamati quran muxajaliin ummadayda waxaa loo yeedhayaa maalinta qiyaamaha iyaga oo weji dharan oo gacmuhuna ay iftiimayaan min ashari alwuduu waysada raadkeed waa inuu qofku dee raadkii dheeraystaa sidan abi hureyraba uu leeyahay faman istataaca minkum an yudiila quratahu falyafcal mid idinka idinka midi hadduu kari karo inta iftiimaysa inuu dheeraysta dee ha dheeraysto oo wejigiina kor ha u maydho gacmihii kor ha u maydho ilaa suxullada ilaa kilaankilada halkana ilaa jilbaha dee fahamka aynu naska u fahmaynaana waa sida asxaabtu u fahmeenba aimmadoodan ku tegayaan marka aqwaashu halkaasay maraysaa waa sunna iyo ma banaana iyo mee waabay fiicantahay iyo saddexda qowlba ama labada qowlba inahaasuu ishaaraya markuu leeyahay xadd lqosl can yaxya almaaziniyi anahu qaala licabdillaahi bni zayd bni caasim wa kaana min asxaabi nabiyi sala allahu calayhi wasalam asxaabtii nebigu ninkani ka mid ahaa wahuwa jaddu camri bni yaxya oo ruwaadda ka mida ayuu awowu yahay waxaay ku idhaahdeen hal tastadiicu buuri ma kari karaysaa niyo an turiyanii inaad itusiso kayfa kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama yatawada siduu nebi maxamed u weysaysan jiray sidaa miyaad itusin karaysaa buuri qaala cabdullaahi bnu zayd cabdullaahi bnu zaydna waa ninkii adaanka la tusiyey markii adaanka arrinkiisa la isweydiiyey maxaynu adaan ka dhignaa ninkii manaamka lagu tusiye weeye kitaabul adaan buu inoogu iman doonaa insha allah nacam buuri waan idin tusin karaa fa dacaa biwaduu biyuu u yeedhay fa afraqa yadayhi labadiisa gacmood buu ku shubay faghasala yadayhi maratayni maratayn gacmaha intaa hore laga faraxasho labalaba jeer buu maydhay halkii horena saddex saddex bay ahayd uma tamadmada wastanshaqa alaaan wuxuu luqluqday oo uu sandaarsaday saddex jeer ama gacan kaliyaba ha haata ama mid walba gaar ha ugu qaada labadu way bannaanaayeen uma ghasala wajhahu alaaan wejigiina saddex buu maydhay uma ghasala yadayhi maratayni maratayn ila lmirfaqayn labalabuu gacmaha maydhay ilaa halkee ilaa suxullada ilaa suxullada ayuu gaadhsiiyey markaa suxulladii uunbaa lagu egeeyey uma masaxa ra'sahu biyadayh madaxiisii wuxuu ku masaxay labada gacmood habku ugu masaxayna waa sidan soo socota fa aqbala bihimaa wa adbar wuu sii jeediyey wuu soo jeediyey marka aqbala bihimaa wa adbara wuu kuu fasiro wuxuu ihi bada'a wuxuu ka bilaabay bimuqadami ra'si madaxa xaggan hore ayuu ka bilaabay uma dahaba bihimaa ilaa qafaah ilaa qadaadku u kaxeeyey uma raddahumaa wuxuukusoowuu soo celiyey gacmihii xataa rajaca ilaa uu keenay ila almakaani aladii bada'a minhu ilaa meeshii uu ka bilaabay uu keenay uma qasala rijalayhi labada cagood buu maydhay marka aqbala macnaheedu waxa weeyaan xagga dambuu ka soo bilaabay qadaadka ha u fahmin iqbaalku waxa weeye xaggan aad ka sii jeedo laga kaxeeyo adiga iyo gacmaha ayaa laba kala ah xaggaad usii jeedda markaad ka bilowdo gacmihii dee adigiibay kusoo qaabileen wejigaagii wejigaagii bay soo qaabileen waa laga yaabaa qofku aqbalada inuu u fahmi karo intan dambe ee tafsiirka asxaabiga haddaan la raacinin xagga dambuu ka soo bilaabay marka adiyo gacmihii dhan baa u wada jeedaan wey laakiin marka ay gacmuhu kaa hor yimaadaan bay aqbaladu imanaysa waa saxiixun xadiidku saxiixu abi daawuudna waad ka eegi kartaa qaafkaa uu ku ishaarayaana waxa weeyaan muttafaqun calayh oo musdalaxa ama la qabso xarfaha uu soo gaagaabinayo marka uu qaaf dhigayo xadiidku waa muttafaqu calayhi buu ku leeyay marka uu kha dhigayo bukhaari buu ujeedaa marka uu miim dhigayo muslim buu ujeedaa mar sida ibnu maaja muqadamadiisa uu ku tilmaamayo baabu sifati masxi ra'si markaynu gacmii ka gudubnay wamsaxuu biru'uusikum baynu maraynaa aayadda oo aayaddana marka adeegto aqwaasha mufasiriintu ay leeyihin jumlo kastoo ka mida aqwaal bay leeyihin yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati khilaaf baa ka jooga goorta la weysaysanaya ma marka salaada loo kacayuunbaa mise horey baad kasii diyaargaroobi kartaa iyadoon salaaduba gaadhin qaybta daahiriyadaiyo waxay leeyiin waa markaad dee gaadhown idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum xaddulwaji bay ka hadlayaan oo qaarkood dhagaha ku darayaan faqsiluu wujuuhakum maa huwa alquslu qusli maxaa la ydhaa qusli miyay noqonaysaa haddaan foostadun isag taago oon afartaa dimba geliya iyo wejiga ma igu filan tahay mise dalkii baa loo baahan lagu jijabiya labada qowlba waa jiraa wujuuha faqsiluu iyo wujuuhakum wa ydiyakum ila almaraafiq ilaadu ma bimacnaa macaaha mise waa haayadii asalkeedii hore miyaa suxullada lagu darayaa mise laguma darayo xadiidkuna ilaa unbuu leeyahay ma macal mirfaqaynibaa mise waa la gaadhsiinaya iyaga lagu dari maayo waa iyadana aqwaashi wey wamsaxuu biru'uusikum madaxana khilaafkiisa waynu gaadha insha allah isna waa masala khilaafiya wamsaxuu biru'uusikum wa arjulakum iyo wa arjulikum waatii aynu soo arkaynay ila alkacbayn iyadana masaxaadii iyo tafsiirka aayadda maxaa marka qirada la kasriyo lagu fasiraya n soo ishaarnay habeenkii dhowey marka dee qaybta dambe kolka loo sii gala ee tayamumka ka hadlaysana masalo walba khilaafkaasay ladooda waxaa la isla akhriyaya axaadiidta duruqa kala duwan kusoo aroortay ama macaanida kala duwan baabu masxi ras madaxii oo la masaxo markaa masaxaadu sida aayaduba ay sheegtaunbu xadiidkuna sheegayaa ha yeeshe ee waxaa khilaafku uu ka taagan yahay madaxii dhammaantiima in la wada masaxaabaa bise qayb ka mid a inagu filan shaaficiyadoo kale waxay dhahan qayb ka mid a inagu filan ilaa ay gaadhsiiyaan in yaroo timo afartan leeg ama saddex timood hadda saa tidhaahdo way kugu filantay qolyaha kalena waxa ay leeyihin me dhammaantiin waa in la wada masaxaa madaxa waa qowl laba qowl khilaaf kala jiraa waxa weeyaan ma saddex jeer baa la masaxaya mise mar keliya waxaynu axaadiidta ku arkaynaa iyadana inuu mar keliya uun u badan yihi ma riwaayanu ku arki doonaa hadal ka joogo laba jeer ma biyo cusub baa loo soo qaadaya mise baaqigii hore iyadana waa laba qowl bay leeyihin qaar jadiida iyo kuwii hore laakiin wax cusub iyana kuma aragno can yaxya anahu qaala licabdillaahi bni zayd bni caasim wahuwa jadu camri bni yaxya hal tastatiicu an turiyanii kayfa kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama yatawada qaala cabdullaahi bnu zayd nacam fadacaa biwaduu faafraqa calaa yadihi lyumna afraqa wuu ku soo qalloociyey gacanta midig bidixda intuu weelka ku qabtay ayuu ta midig kusoo qalloociyey faghasala yadayhi maratayn laba jeerunbuu gacmaha maydhay uma madmada wastanshaqa alaaan waa luqluqduu sandaaqsaday saddex uma hasala wajhahu alaaan uma hasala yadayhi maratayn maratayn ila lmirfaqayn waxaynu soo nidhi waxaa riwaayadan aynu ka faaidaysanayn in laysku dhex dari karo tiro kala duwan qaybi waa kow qaybina waa laba qaybina waa saddex xubnaha qaarkood baad mid maydhi qaarna labaad maydhi qaarna saddex baad maydhi ama wada saddex ama wada laba ama wada mid marka isdiwaajiyadu isku darku inaanu waxba dhib lahayn baad arkaysaa xubnihibaa qaar baa la maydhay qaarna saddex uma masaxa ra'sahu biyadayhi labada gacmoodba uu isugu geeyey madax mid qura kumuu masixin faaqbala bihimaa waadbara bada'a bimuqadami ra'sihi uma dahaba bihimaa ilaa qafaahu uma radahumaa xataa rajaca ila almakaan aladii bada'a minhu uma gasala rijlayh baabu masxi lmar'ati ra'saha gabadhu siday madaxa u masaxaysa ama habka ay u masaxayso ruuxa dumarkii madaxeeda baabu masxi lmar'ati ra'saha miyay ka duwan tahay ruuxii dumarka ahayd ninka mise waa la mid xagga masaxaadda madaxa maadaamay masar leedahay cawro tahay dhakadeedii ay cawro tahay siday u masaxaysa waynu arkay can abi cabdillaahi saalim sabalaan waa laqab iyo magac qaala wakaanad wakaanad waxay ahayd buudhi caaishatu ruuxan dumarkee caaisho la yidhaahdo hooyooyinkii muuminiinta ka mid ahayd waxay tastacjibu waxay ka heli jirtay biammaanatihi ninkan saalim la yidhaahdo ammaanadiisa nin aamina buu ahaa qof aaminina waa wax la jeclaado wa tasta'jiruhu markaa way kiraysan jirtay qolyo kaluu shaqaalo ahaa ayuu addoon u ahaa laakiin iyadu maadaamay u arkaysa nin aamina oo shaqo loo diran karo way soo karaysan jirta oo ishaqee bay odhan jirta fa aratnii waxay i tusisay kayfa kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama yatawada siduu nebigu u weysiisanay bay tusisay fatamadmadat wastanharat halaaan intay luqluqatay ayay iska soo daadisay markii ay sanka gelisay kadib wagasalat wajhaha halaaan uma gasalat yadaha alyumna halaaan walyusra halaaan wawadacat yadaha gacanteedii waxay saartay fii muqadami ra'siha madaxeeda xaggan kore hore ayay saartay uma masaxat ra'saha masxatan waaxida mar keliyuunbay madaxii u masaxday ilaa muahari ilaa mu'ahari ilaa xaggiisa dambe soo celintii baa markaa ka dhiman saaad arkayso timaha dumarkuna way badan yihin marka la yidhaahdo ha la soo celiyo waa laga yaabaa inay soo wada fuqaan ama soo wada foorarsadaan marka xikmadan ka muuqatee waxa weeye farqiga waa kii ragga iyo kii dumarka inay sii marisay uun mar qurunbay sii wada marisay soo celintii baan inooga muuqan uma amarat waxay soo marisay yadayhaa labadeedii gacmood biudunayha labadii dhegood oo markay sidaa usii marisay labada dhegood ayay soo marisay uma marat waxay marisay gacantii cala alkhadayn labada dhaban halkaa garhka hareedkiisu ku yaallo intay sidaa usii marisay ayay labada dhegoodna sidaa usoo marisay dushooda ilaa dhabannada markaa dhegii baanay aada ugu duuginoo suulashii iyo fartii la gelinaya waxaase halkan kama muuqdo midhka laakiin inooga muuqanaya waxa weye dhegiina way dul marisay biyihii oo masaxaad guudunbay ku samaysay dhabannadiina way raacisay iyadoo dee wixii biyaha ka daadanaya ka hoorayay sidaa isu sii dhaafisay marka waa si dhib yar waa saasunbay u marisay ilaa dhabannada madaxa ilaa dhabannada qaala saalimun waxau idhi ninka iyada ka warinaya kuntu aatiiha waanu iman jiray mukaataban anigoo addoonahoo mukaataba mukaatabku waxa weeye qofkii laydhi intaa haddaad la kaalayda xor baatay fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayra suuratu nuur ilaahay uu ka warramayo waa qaybaha addoonka mid ka mida hebelow haddaad intaa la kaalayda addoon intaa la eg xor baatay markaa shuruuddaasaa igu xidhnay maa takhtafii minii iskamay kay qarinay maadaama aanan xor ahayn oon addoon ah waa masale khilaafiya iyaduna qofka addoonka ah kale mooyaane qofka aan lahayn cawrada intee in leeg buu ka arki karaa hal yucaamal mucaamalat alajnabiy mise waxaa loola mucaamaloonayaa mucaamaladii qofka addoon kale oo kale marka caaisha waxay arkaysa iyadu qofkan xorta ahay iyo ka addoonkii inaanay isku mid ahayn saa daraaddeed baa jidhkeeda meelo uu ka arkay maa takhtafii minii iskamay kay qarinin fatajlisu bayna yaday hortayday fadhiisan jirtay wa tataxadau macii wayla sheekaysan jirtay xataa ji'tuha daata yowm maalin maalmaha ka midun baan u imi faqultu waxaani udcii lii bilbaraka baraka iigu ducee yaa umma almu'miniin mu'miniinta hooyadooday iigu ducee barako qaalat waxay tidhi wamaa daak oo maxaa soo biiray qultu waxaan idhi actaqanii allah ilaahay baa i xoreeyey oo iga dulqaaday culayskii addoonnimada qaalat waxay tidhi baaraka allaahu laka ilaahay ha kuu barakeeyo xornimada wa arkhat ilxijaaba duunii xijaabkiibay inta iga sokaysa ku sii daysay xijaabkii ragga ajaanibtaa ay ka xidhanaysay ayaa ay sii daysay wa arkhat alxijaaba duunii inta iga sokaysa ayay sii daysay xijaabkii xijaabkii ilaahay ui xijaab dabadii wax ka weydiiya ayay sii daysay falam arahaa bacda dalika alyowm maalintaa kadib maan arag falam arahaa caaisho isha maan saarin bacda dalika alyowmi maalintaa kadib marka xadiidkani dee baabka addoommaha iyo mucaamaladooda iyo baab kitaabu libaas oo kale wuu inoogu iman karaa halkan laakiin maxalushaahidku u keenay waxa weeye kayfiyadda dumarku madaxa u masaxaya marka halkaa waxaa laga arkaya inaanu ku filayn in yar inay saafooda u geliso sida dumarkeennu badanyihi dabcan ha ajaanibta way iska qarinaysa oo jidhkeeda u muujin maysa markeeda horeba saa daraaddeed iyadoo iskaba shalmadeeda hagoogan shalmada hoosteeda intay geliso ama masarka hoostiisa madaxa ayay siijeedu masixi doontaa dhegahana marin masxuludunayn labada dhegood masaxaadoodii baa la maraya oo safaxaad safaxaad culimmadu ay kaga hadlaan maalan sida xagga dambeba uu ku sheegi doono ilaa lixda meelood ay ka baxsiyaan waxa ka mid a ama kaga hadlaan ma madaxay ka mid yihin mise wejiga mise waa mustaqil qayb ka midii madaxay ka mid yihiin bay leeyihin qayb ka midina waxay leeyiin wejigay ka mid yihin qayb kalena labadaba way u baran yihin qayb kalena waa mustaqil bay leeyihin waa khilaafka oo halkan ku ishaaraya mid walbana xugun baa ka dhalanaya qolada tiri madaxay ka mid yihiin baaqigii madaxa lagu masixi weeye qolada tiri wejigay ka mid yihiinna waa la maydhiba masaxaadba ma laha weeye qaybta qolada tiri mee waa haafan haaf ama nusnus waxa ay leeyihiin soo jeedkana ha la maydha sii jeedkana ha la masaxo soo jeedkana waa reero weji wejigay ka midi sii jeedkuna waa madax ayay xisaabsanyin qolyaha yidhi waa mustaqil shawaaficda ka mid a shaaficiyada oo biyo cusub baa loo soo qaadi doonaa wejiga markaasaa sidaa dabeetana loogu masmasixiyo loo marmarin doonaa markay kuleeyihin waa xubin gooniya wey oon dhaka iyo weji toona raacsanayn miyaa la maydhayaa mise waa la masaxayaaba markaa taasina iyaduna ay noqoto ma biyii madaxa ka soo hadhay baa lagu masaxayaa mise qaar cusub baa loo qaadayaa ma mar baa la masaxayaa mise saddex jeer masaxaadoodu ma waajibbaa mise waa sunni qofka masixi waayo weysadii ma ka buraysaa mise kama burayso su-aalahaasi haa iyo maya midho bay wada socdaan waxa raajixa baynu arki can ibni cabaasin qaala waxau uhi ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yatawada waxaan arkay nebi maxamed oo weysaysan faqasala yaday labada gacmoodee horuu maydhay intan laga faraxasho uma tamadmada wastanshaqa min karfatin waaxida gurfatin iyo qarfa ilaa man ikhtarafa gurfatan biyadih ama karfatan biyadih aayaddu labada qiraba waa la akhrihi karaya mutawaatir bay ahaa marka qolyaha qaarkood baa yaro kala duwo oo waxa ay leeyihiin karfa iyo qurfa karfaduna waa darsashada qurfaduna waa biyaha la daraya bay leeyihiin waa isku macno saa aayadaba laga faa'idaysanaya labadeeda macno marka hal mar intuu daruunbuu isu mariyay sankiiyo wejiga waghasala wajahu waghasala yadayhi maratan maratan waa marmar labadii gacmood wamasaxa bira'sihi wa udunayhi maratan madaxii labadii dhagood waa mar keliya marka su-aalihii lasoo ururiyo waxaa ka muuqda inay madaxu madaxa raacsan yihin dhaguhu waxaa ka muuqda inaan laba jeer la masaxaynine mar keliya la masaxayo waxaa ka muuqda inaan la maydhaynine la masaxayo waxaa ka muuqda biyo cusub inaan loo soo qaadaynine baaqigii hore la wadwaday lagu masixi qaala cabdulcasiis raawiihi xadiidka ninkii warinaya waxau ihi fa ahbaranii wuxuu ii sheegay man samica bna cajlaana inuu ninkii ibnu cajlaan maqlay yaquulu wuxuu odhanaya fii daalika riwaayadaa waghasala rijlay labadii cagoodna wuu maydhay oo de iminka inoogumay jirin riwaayada hore laakiin iyana waa lagu daroo lagama tegin caga maydh la-aan may ahayn baabu masxi ludunayni maca aras waa dhegihii oo lala masaxo madaxa wamaa yustadallu bihi iyo shayga loo daliishanayo calaa annahumaa min alra's inay madaxa ka mid yihin oonay mustaqilna ahayn wejigana raacsanayn una soornayn oo wejiiyo madax u qaybsanayn xukum ahaan intaasaa la sheegaya bal daliilada noo muujinaya in wejiga madaxa ay ku tirsan yihin dhaguhu ayaa la sheegay xagga weysada marka leega meelo kale dee waiskhilaafya way kala duwan yihin can ibni cabaasin qaala tawada'a rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama faqarafa karfatan famadmada wastanshaqa uma qarafa karfatan mar kale u darsaday faqasala wajahu uma qarafa qarfa faqasala yadahu lyumna midigtuu maydhay uma qarafa qarfa mar kale u darsaday faqasala yadahu lyusra bidixduu maydhay uma asala uma masaxa ra'sahu wa udunayh mutlaqu ljamc inaanay tartiib lahayn bay wawda tusinaysa madaxiiyo wejigu mar keliya madama ayuu wada masaxay maydhidna maa masaxaad baadinahumaa labada dhagood beerkoodoo xaggan wejiga soo xigta ah bisabbaaxatayni labada tasbiixsada labada murdisuu geliyey daldaloolkan wa daahirahumaa biibhaamayhi sii jeedkana labada sool ayuu ku masaxay marar badanba xadiidku inagu soo noqnooday uma qarafa qarfatan mar kaluu daray fagasala rijlahu lyumna midigtuu maydhay uma qarafa qarfatan fagasala rijlahu lyusra mar kaluu bidixdiina u daray biyaha lagu maydhay labadii cagoodna waaba intaaba hal sacab iyo hal sacab baaba ku filaaday dhuubkaa ballaadhan ee la buuxiyuunbaaba mar lagu shubayba oo la isgaadhsiiyey marka xadiidkani waxa uu muujinayaa dee maadaama la israaciye madaxii iyo iyo dhegihii masaxaadna la isu raaciyey inay madaxun iska raacsan yihin su-aalaha horuu ka jawaabay can cabdillaahi assunaabixiyi ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal iidaa tawada'a alcabdu lmu'min addoonka muuminka ahi marka uu weysaysto gaal weysadiis waxba ma tarto leannahu u dhooban yooma daahirmo wixii ka horreeyey oo towxiidkiabaa ka maqan fatamadmada u luqluqdo kharajat ilkhataayaa min fiih afkiisay ka dareeraysaa wixii gefkaha oo dhan fa ida stanhara kharajat ilkhataayaa min anfi markuu fiif yidhaahdana sankiibay gafafki ka dareerayaan fa idaa qasala wajhahu kharajat ilkhataayaa min wajhi markuu wejiga maydhana wejigay ka dareeri xataa takhruja ilaa ay ka baxda min taxti ashfaari caynay xiribaha hoostooda ashfaartu waa xiribaha timaha yaryar xiribaha hoostooday ka dareeri fa idaa qasala yaday markuu gacmaha maydhana kharajat ilkhataayaa min yaday gacmahay ka dareeraysaa xataa takhruja ilaa ay ka baxda min taxti adfaari yaday labadiisa gacmood cidiyaha hoostooda cidiyahan gacmaha hoostooda bay ka mululuqlayn faidaa masaxa bira'sihi madaxa markuu masaxana kharajat ilkhataayaa min ra'si madaxay gafafkii iyo dunuubtii qofku uu galay ka dareemaya ayay ka dareerayaan tii indhaha tii dhagaha tii carabka tii sanka tii maskaxda waxaasoo dhan xataa takhruja jeer ay ka baxda min udunayhi labadiisa dhagood markaa dhagi xagey ku tirsan yihiin madaxa ilaa madaxa marka uu maydho madaxiibay ka dhammaanayaan baa la yidhi gafafkii madaxiibay ka dhammaanayaan ilaa ay ka baxaan dhakada ilaa ay ka baxaan dhagaha dhakadiibay ka dareerayaan dunuubtii halkay ka dareerayaane dhakada ka midi waa halkee waa dhagaha halkuuga soo qaataybaa halkaas xadiidku tarkiib buu sheegayaa waxaa fadliga iyo amarada iyo faa'iidada laga goosanayo weysada laakiin haddana masalada fiqiguu ka soo saaraya waatan faidaa qasala rijlayhi kharajat ilkhataayaa min rijlayhi xataa takhruja min taxti adfaari rijlayhi ilaa cidiyaha cagaho cagaha cidiyooday ka baxaysa markuu cagaha maydhana markaa cagaha halkay cidiyuhu ugu jiraan bay dhaguhuna madaxa ugu jiraan waxaad garanaysa dee cidi iskuma khilaafsanayna cagaa ka mid yihiin faraha caguhu iyo cidiyahooduba dhegina waa saas oo kale uma kaana mashyuhu wuxuu noqonayaa socodkuu qofku u socda ila lmasjidi socodkan uusii socdo wa salaatuhu iyo tukashadu masjidka ku tukan doono sunno iyo faral mid kastaba ha ahaatee naafilatan lahu waa u siyaado waa u dheeraad intan baa ku fillaatoo ilaahay kaga buufiya wixii balaayo uula ordayay ee dunuubaha markii intaa lagaga buufiya intan kalena intaasi waa laysu jaray iyada xisaabtii waa laysu jaray intana account-kay ku jirtaa oo waa dhigaal naafiladu waa dhigaal wey naafilatan laka siyaada wey baabulmasxi cala alcimaama cimaamada masaxaadeedii baa la sheegi oo markaa qofku dee waajib ma aha laakiin inuu iska xidhaa way iska fiicanta can bilaalin qaala ra'aytu nabiya sala allahu calayhi wasalama nabigaan arkay buuhi yamsaxu cala alkhufayni wlkhimaar khufayni waalkhimaar khufaynkana wuu masaxayay khimaarkana wuu masaxayay markaa khufaynku waa sharabaadadan hoose waynu gaadhi khimaarkuna waa hagoogta walyadribna bikhumurihinna calaa juyuubihin dumarkaa inta badan loo isticmaalaa raggana cimaamad baa la idhaahdaa laakiin waa labaduba waa hagoogu hagoog rageed iyo hagoog dumareed unbay kala yihin marka halkaa hagoogunbaa la odhanayaa malkhabada iyo masar la odhan maayo ragga lasii durkin maayee waxaa la odhanayaa un hagoog baa la odhanaya mid waliba dee hagoog weyt markaa iyadana baabkeediiba halkaa ka gelayaa iyo sidaa loo masaxayo cumaamadda haddaynu iyadana yaro qadinno khilaafka ka jiraa waxa weeye masaxaadeeda marka la masaxayo ma waxa la masaxayaa un keligeed oo madaxiiba wakiil ka tah mise madaxaa la wada masaxayaa iyana waa la yska dhaafayaa mise labadoodaba waa la ysku darayaa riwaayadan waxaa inooga muuqanayaa cumaamadda keligeed inuu masaxay waa midh jira oo sugan oo nusuusta ku soo arooray waxa sugan madaxa keligii in la masaxo waynu soo marnay waxa sugan labadaba in la ysku daro saddexda arrimoodba iyo juus mid waliba waa waarid madaxa keligii cumaamadda keligeed iyo labadoodao la ysku daro markaynu soo ururino can bilaalin qaala ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nabigaan arkay yamsaxu cala alkhufayn labada khuf buu masaxaya khufku waxa uu ahaa maqaar khafiifa oo loo gashan jiray sida sharabaadka oo biyaha celinayay sida cag kabtana aanu adkayne dee la jaan qaadayay qofka iminkana dee leedarkaa yare khafiifkaana waa laga sameeya haragga shamacana waa laga sameeya shamacyada yaryara khafiifka ah ee miisaska la duldhigo way ka samaystaan dadka muslimiinta ah isticmaala can bilaalin qaala ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam yamsaxu cala alkhimaari waalkhufayni baabulmasxi cala alcimaama maca alkhufayn can ilmugiira ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam tawada'a famasaxa naasiyatahu wa cimaamatahu wa cala alkhufayn wuxuu masaxay foodiisa iyo cimaamadiisa iyo labada khuf khufafku haynoo dambeeyeen laakiin riwaayaddani waxay muujinaysaa in madaxii in ka mid ah iyo cimaamadii la israacinayo foodu dee waa intan hore intaa hore timaa ayuu masaxayaa kadibna intii soo hadhayna cimaamadda dusheedu ku dhammaystiraya oo cimaamaddii baa dhakadii ka wakiilo wey waa meela ay shaaficiyadu daliishanayaan markay leeyihin madaxa in la wada masaxaa shardi maaha wa ilaa inagumay fullaateen cumaamaddu cumaamaddu maadaama la masaxay dee madaxiina aanay qayb ka mida ahayn waxay ka turjumaysaa masaxaadda foodu inay nagu filanta axaadiidta laakiin sida raajixa waa in madaxa la wada masaxayo ama cimaamadda loo raacinayo can ilmuiira can ilmugiirati bni shucbata qaala takhallafa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuu yaro dib miray isagoo colka la socda fa takhallaftu macahu aniguna waan la hadhay colkiioo socdu ka yaro hadhay si uu xaajo guto oo bani aadamka isaga asturo anna xokayntiisii dee wey isaguna oo wuu la hadhay falamaa qadaa xaajata markuu hawshiisii soo dhammaystay ee uu doonayo biyo uu ku weysaystay qaala amacaka maa miyaad biyahay saabuul fa ataytuhu bimidhara waxaanu keenay buui wixii lagu dahaaro qaadanayo madhara midhara madharaduna waa meeshii lagu dahaaro qaadanaya midharaduna waa ismul-aalla baa layaa miimiya waa agabkii dahaarada loo isticmaalaya sida midraqa iyo midraba oo kale aaladii lagu isticmaalaya baan u keenay dahaaradoo dee weysadiiya faqasala yadayhi waqasala wajahu uma dahaba wuxuu bilaabay yaxsuru inuu faydo can diraacayhi labada dhudhun buu doonay inuu dib u faydo dee si uu suxullada u maydho fa daaqa kumul jubba waxaa cidhiidhi noqday jubbadda kumkeedii jubbaddu waa bahashan uu garsan yahe koodhkan weyn kumkuna waa halkaa cumaacumta ku xidhan ee gacanta soo dheere ugu sokaysa ee badhanka shaarka aynu ka xidhno tiibaa cidhiidhi noqotay dib uu siibi kari waayo fa alqaahu calaa mankibayhi labadiisa garab ayuu ku tuuray markaa oo hoos sidaynu hore u soo maraynay gacantanna hoostuu ka siibay tan kalena hoostuu ka siibay isagii dib uu riixay markaa jubbadii labadaba intuu hoosta ka soo saaray ayuu dib u riixay sidan koorhkaad deg dusha u saartoo kale faqasala diraacay labadii dhudhun buu maydhay wa masaxa binaasiyati foodiisiina waa masaxa wa cala alcimaamatina wuu masaxay wa calaa khufayhina wuu masaxay saasaa xaalku noqday baabun kayfa almasxu cala alcimaama cimaamadda laftigeeda aan ku noqonne sida loo masaxayaa waa noocee meel walba waa laysii dul taagaya can ilmugiirati bni shucbata qaala wuxuu ihi muqiira asxaabiga la yidhaahdaa khaslataani laa as'alu canhumaa axadan laba arrimood cidna weydiin maayo khaslataani laba arrimood laa as'alu canhumaa axadan cidna weydiin maayo marti ugama ihi anaa macrifow leh oo aqaano wey bacdamaa shahidtu intii aan ka arkay min rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam intii aan nabiga ka arkay labadaa arrimood sidii aan uga arkuun baan u raacaya cid kaleba uma baahni wey maxay noqdeen labadii arrimood waa labadan soo socda qaala wuxuu uhi kunnaa macahu fii safar nabigaanu safar kula jirnaanu la soconnay fa baraza lixaajati markaa asxaabta safarka u raacay cilmigay soo uruurinaya dadkii sii fadhiyay soo gaadhsiinayaana madiine ku hadhay waa markuu safarka u baxo marka uu cid wakiilo diro xajka jihaadka howlahaasna ee isagu uu soo hadhana asxaabtii fadhiyey ayaa iyaguna sii koobaya cilmiga dadkii safray markay yimaadaan bay u naqtiimayaan ooy ugu soo celinayaan labadaa macnaba waxaa lagu fasiray aayaddan suuratu tawba ku sugan ee ilaahay uhi wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaafa inay dhammaan jihaad ka wada baxaan mu'miniintu ma aha falowlaa nafara min kulli firqatin minhum daa'ifa may qola baxaan qolana soo hadhaan liyatafaqahuu fidiini baa markaa damiirku kolba qola noqonaya liyatafaqahuu fidiini si ay diinta u fahmaan kuwii nebiga raacee safarka ula baxay waa hadduu baxay ama liyatafaqahuu fidiini si ay diinta u fahmaan kuwii nebiga la soo hadhay hadduu safarka ka hadhay waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim si ay qoladooda ugu digaan markay u noqdaan markaa kuwa digayaa waa kuwii safarka u raacay nebiga ama waa kuwii la fadhiyay hadduu soo hadhay marka labada tafsiirba waxaad arkaysa iyadoo lagu macnaynayo kolba ammaanada qolada soo heshay ee xigmadda ku soo guulaysataybaa ayaa gudbinaya fa baraza lixaajatii muraadkiisiibuu u baxay goonibuu u baxay uma jaaa fatawada'a intuu soo noqdu weysaysta wa masaxa binaasiyatihi foodiisiibuu masaxay wa jaanibay cimaamati iyo cimaamadda labadeedii dhinac halkaa foodda markuu saa u geliyey cimaamadda labadeeda dhinacna sidaasuu u masaxay markaa labada geys weeye cimaamadda wa masaxa calaa khufayhina wuu masaxay taas waa midoo nebigaan ka arkayoo ninna ka dhagaysan maayo kaloo ka yidhi ka taga labada waan intaa waan liqay buu ka labaadna waxa weeye wa salaatulimaami khalfa arajuli min raciyat iyo imaam madaxweynihii muslimiinta oo ku daba tukada shakhsi bulshadiisa ka mid ah taana nebigaan ka arkay calayhi salaatu wasalaam oo ma odhanaya ma ansaxayse eh arrinaan daliilkiisa hayo weeye salaatul imaami imaamka muslimiinta madaxweynahoodaoo ku daba tukada khalfa arajuli nin ku daba tukada ninkaasoo min raciyatii bulshadiisa ka mid ah inaanay waajib uun ahayn mar walba inuu ummadda qofka u sarreeyaa tukiye xaaladaha qaarkood hadduu imaamkii ogol yahay ase aan la afduubin inuu isagii cid kale ay tukin karto iyana inay ansaxayso ogaaday waa hadduu dadba tukiye eh fa shahidtu min rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam markaa nebiga waxaan ka arkay annahu kaana fii safar inuu safar ku jiray ayaan arkay fa xadarat isalaatu salaadii baa timid faxtabasa calayhim annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigii baa ka hakaday ixtabasa calayhim wuu ka xabismay wuu ka hakaday wuu ka raagay annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigiibaa asxaabta ka raagay salaada wakhtigeediina waa gaadhay fa aqaamuu salaata salaadii bay u aqiimeen waqadamuu bna cawfin waqadamuu waxay horu mariyeen ibna cawf cabdiraxmaan ibna cawf radia allahu canhu waardaa min alcasharati almubashariina biljanna asxaabigaasay horu mariyeenay yidhaahdeen war baldhaqaaji fa sallaa bihim markaasuu tukiyey asxaabtii fa jaaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigaa yimid fa sallaa markaasuu nebigu tukaday khalfa bna cawf cabdiraxmaan ibna cawf gadaashiibuu markaa nebigu ku tukaday maa baqiya min asalaati salaada intii hadhay ragcad buu la tukaday ragcaddii hadhay weeye markaa khalfabna maa baqiya min asalaad salaada intii hadhay oo ragcad ahaydoo asxaabta u hadhanayd wuu la tukaday oo iyagana baaqigoodiiya isagana bilowgiisiiya falamaa sallama ibnu cawf cabdiraxmaan ibnu cawf markuu salaaddii ka baxay qaama nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuu kacay faqadaa waxa uu gutay oo u dhammaystay maa subiqa bihi wixii lagala horeeyay faatama iyo faqada ayay kala dheegaan culimadu labadaasay kala dheegayaan baabka waxaynu ugu tegi doonaa ma'muumka iyo imaamka qadaana macno gaar ay samaynaysaa atamana macno gaara marka haddii qadaa macnaha ma awalu salaatihiba mise waa aakhiru salaatihiibay ka duulaan ma jahriyadiibaa imanayso waa lala jahri karaa mise lalama jahrayo sahwigii dhinacee buu raacaya qadaa iyo atama bay u kala raacaan halkeeda insha allah markaa fawaa'idda xadiidka aynu ka qaadanayno waxaa ka mid ah in cimaamaddii la masaxayo iyo madaxii la israacinayo labadii qof masaxaadooda inay mashruuc tahay waxaynu ka faa'iidaysanaynaaoo kale qofka fadliga badani inuu ku dayan karo kii uu ka fadliga badnaa iqtidaa alfaadil bilmafduuli fi salaa inuu salaadii ku dayan karo nebiga calayhi salaatu wasalaam ummadda dee shaaric buu ahaa ilaahay baa usoo diraye inay ansaxaysa inuu asxaabtiisa ku daba tukado inkastoo salaadiisu ay barako badnayd oo asxaabtu ay aada u jeclaayeen marka cudurdaar yimaado ayaynu halkaa ka aragnay masbuuqa iyo xaaladiisa qofka haddii salaada lagala horeeyo inuu dhammaystirayo wixii u dhinnaa ayuunbaynu halkaa ka arkaynaa waxaynu ka arkaynaa imaamka inaan laga goosanaynin ilaa intuu dhammaystirayo salaada isagoo dee qaldama mooyaane hadduu qaldamo oo uu saxana markuu saxay kadib baa lagu xidhiidhin waayo la salaamo naqsigaa qiimihiisa leh waxaynu ka faa'idaysanaynaa halkan wakti baa la sugaa wadaad lama sugo ay yidhaaheen soomaalidu hadduu wakti uu gala bay yidhaheen wadaadka la sugi maayo lidaalik baa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu la hadlay markii dambe wuxuu uhi axsantum si wanaagsan baa samayseen mar haddii wakhtigii gaadhay inaydaan waxbay sugin ee aada tukateen waayo ku xisaabtan buu leeyahay wakhtiga fadligiisa wakhtiga waqtulfadiilaha awalulwaqti in laga tukado cabduraxmaan ibnu cawf fadligiisaynu arkaynaa radia allaahu canh mar hadduu nebi maxamedba ku daba tukaday calayhi salaatu wasalaam baabu iijaabi kasli rujlayn labada cagood maydhidooda ayaa la sheegi inay waajibtay can abi hurayrata qaala qaala abulqaasim waxa uu yihi qaasim aabbihiyo nebiga calayhi salaatu wasalaam waa kunyadiisi waylun lilcaqibi min annaar waylun halaag wuxuu u sugnaaday min annaari ka mida lilcaqibi cidhibta oo sifadii macnaha waylun way mubtade waxa ay noqon kartaa maadaamay nakiro tahay mubtade marka ay sifo wadato sifadeediina waa min annaari waylun halaag halaag nooc walba maaha min annaari weliba ka midi haabitun wa kaa'inun wa mustaqirun lilcaqib cidhib buu sugnaaday aan la maydhin can cabdillaahi bni camrin qaala ra'aa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama qowman qolyuu nebigu arkay yatawada'uuna way weysaysanayaan fa ra'aa acqaabahum taluux cidhbahoodii buu arkayoo cadcadaan leh fa qaala weylun lilacqaabi min annaar asbiqu lwuduu waysada dhammaystira cidhi baan la maydhin baa cadaab leh saasuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam asxaabta iyadoo daliilku aanu ku egayne ummadoo dhan uu dee daliilu yahay oo ay tahay in la ilaaliyo waysada xubnaha marka qofku qabowga uu ku jiro iyo marka uu safan leeyahay iyo marka uu boodh leeyahay in mar walba baabun biayi rijlayni yabda'u bilqosl labada cagood teebaa maydhiga lagu bilaabay ilaan aayaddu wada jir bay u sheegtay labada gacmood labada cagoodna wada jir bay u sheegtay ma bidixdaa laga bilaabi karaa ma mar baa lagu wada shubaya ma midigtaa la horraysiinaya taasina ku xisaabtan bay leedahay can caaishata radia allaahu canhaa wadakarad waxay sheegtay caaisha caaisha waxay sheegtay ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam nebigu kaana yuxibu inuu jeclaa attayaamuna midigaysiga mastadaaca intuu karo inta uu kari karo midigtuu ku bilaabi jiray fii duhuurihi markuu dahaaro qaadanayo wa naclihi markuu kabaa gashanayo wa tarajulihi markuu faydhanayo markuu feedhanayo marka maydhigii iyo weysadii iyo nadaafadii wixii oo dhan iyo kabagashigii iyo feedhashadii intaba wuxuu jeclaa midigaysiga marka halkan waxa uu u daliishanayaa dee waa dahaaradii weeye midigta ayaa uu jeclaa inuu horraysiiyo labada gacmoodta midigta wa fii lafdin yuxibu tayaamuna midigaysiguu jeclaa fadakara sha'nahu kullah shanigiisoo dhan buu sheegay arrimihiisoo dhan arrimihiisoo dhan saasuu jeclaa marka waa khaasoo arrimihiisoo dhan marka la leeya waa wixii min baab almakaarim wanaagsan wa fii aakhar yuxibu tayaamuna mastadaac kaasina waa taa weeye taasina noocaasay noqotay baabu lamri bitakhliil ilasaabic waadee maxaa ka eeganaysaan kuwiina albaab ku fadhiya qofka ku rabshaya waa la iska kaxeeya badownimadaa la iska ilaaliya baab lamri bitakhliil ilasaabic casharkii mar haddaana dhegaysan karayna qofka ku mashquulinaya inaad horta dhaqaajtaha ka muhiimsan inaad sii dhagaysad alamru bitakhliil ilasaabic faraha takhliilkooda takhliilku waxa weeye in la dhex gelgeliyo oo la nadiifiyo faraha gacmaha la dhex gelgeliyo kuwa cagaha faraha gacmahana la isdhexgeliyo ibnu maaja baynu kusoo marnay can laqiid ibni sabirata qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau idhi idaa tawada'ta faasbiqi lwuduu marka aada weysaysato weysada dhammaystir wakhallil bayna alasaabic farahana takhliili isdhex gelgeli cadadu ghasli rijlayn markaa intee waxaa lagu dadaalayaa u nadaafadii in waxay ka faa'iida tahay weysadii inaan la wada gaadhsiiyo jidhka uskagii laga saaro sidoo kale dee yaqiin aad hesho waanan qaybihii isbaaqa isbaaqulwuduu bay ka mid tahy dhammaystirka weysada inaanad ka degdegin muhimadii aada lahayd cadadu qasli lwaaji imse jeer baa la maydhayaa wejiga cafwan cadadu qasli rijlayn waayo cagi baynu marayna weji waynu soo dhaafna cagi baynu sii marayna can abi xayat alwaadici qaala ra'aytu caliyan tawada'a fagasla kafayhi alaaan watamadmada wastanshaqa alaaan wagasla wajhahu alaaan wadiraacayhi alaaan wamasaxa bira'sihi wagasla rijlayhi alaaan alaaan uma qaala haakada wuduu'u rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam weysadii nebigu sidaasay ahayd buu yidhi baabu xaddi lqosl ilaa halkee baa la maydhayaa cagaha markaa inta waajibkii waxa weeyaan ilaa hadda naska aynu ku haynaa waa intaa qobabka wax se diidaya inu dheerayn karo ma hayno xadiidkaana waa taynu goortii hore kusoo bilowna can xumraana mawlaa cumaana waa xumraan mawlaa cumaan cumaan ibnu cafaan buu addoon u ahaa ama xoreeyeyba ana cumaana dacaa biwaduu si ummadda waxu bara cumaan bal ii keena buuhi weyso fatawada'a waa weysiistay fagasala kafayhi alaaa maraat saddex jeer buu ku celceliyey labada gacmood uma madmada wastanshaqa uma kasala wajhahu alaaa maraat dhowr habeenun baynu xadiidkan ku noqnoqonayn markaa lafdigun dhagayso uma kasala yadahu lyumna ila almirfaqi alaa saddex jeer buu ilaa suxulka gaadhsiiyey uma kasala yadahu lyumna mila dalik uma masaxa bira'si lama sheegin saddex jeer maydhidna lama sheegin halkii hore waa asala iyo tiro tanina waa masaxa uun uma kasala rijlahu lyumna ila alkacbayn ilaa kuraamaha alaaa maraat weey uma kasala rijlahu lyusraa mila dalika ila alkacbayn weey uma qaala ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama tawada'a isagoo weysaystay naxwa wuduu'i haada mila wuduu'i haada uma qaala wuxuu ihi qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam nebigu waxau ihi man tawada'a naxwa wuduu'i haada qofka weysadaydaasoo kala weysaysta uma qaama istaaga fa rakaca rakcatayni laa yuxadiu fiihimaa nafsa laba ragcadood buu tukadoonu naftiisa u sheekaynaynin qufira lahu maa taqadama min dembi labadii ragcadooda wuduu'a bay u badan yihiin laba ragcadood oo kalena way noqon karaan baabu lwuduu'i fi nacli kabti baa lagu weysaysan karaa haddii kabti ay tahay mid cagtaadii ku jirta iyadoo cagtu ku jirta ayaad ku weysaysan kartaa can cubayd ibni jurayj qaala qultu libni cumara cabdilaahi ibni cumar waxaan ku yihi ra'aytuka waan ku arkay talbasu inaad xidhanayso haadihi nicaala kabahan asibtiya ee sibtiyada la ydhaahdo watatawada fiiha waanaad ku weysaysanaysaa maxaa dhacay qaala wuxuu ihi ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama nabigaan arkay yalbasuha labisa yalbasu yalbasuha isagoo xidhan ayaan arkay wayatawada'u fiiha kuna weysaysanaya anna waan xidhanayaa isagaan kaga dayanaya waanaan ku weysaysanayaa isagaan kaga dayanaya marka sabtigu markiis hore waa qadciga sabtida waxaa sabti loogu magacaabay camalkaa la gooyaa oo maalmihii kale shaqu ahaa maalintanna camalkii baa la jaray sabt dadkii dee weynaynaya weeyey markaa sibtiyadu waxa weeyaan waa jildun qutica minhu shacar waa dubiq waa maqaar intoo timihii laga jaray la deebiyey oo dheeraadkiina laga saaray oo laga dhigay sidan bahalkan la yidhaahdo masalaha masalaha kaa sidiisaasoo kalea laga dhigay ama leedarkan dee iminka safaysana warshadaha ka soo baxa jildiga ayaa laga dhigay marka waa kab aan dhagortii wadanin jaangare culus ahayn laakiin naciima oo jilicsan oo aada iyo aada u jilicsan biyihii way gaadhayaan oo markuu cagta sandhalkaa dee cagtoo kugu jirtaa biyihii wada gaadhayaan wey marka nabiguna uu ku weysiistay calayhi salaatu wasalaam wax dhiba ma leh kol haddee cagtii biyi wada gaadhayaan bale ma leh taasina waa taasoo halkaasaynu ka faaidaysan oo kabtu uskagabay lahayde ma kab baa lagu weysiisanaya ma kab baa lagu tukanaya waxbaa la yaabay kabtu dharkunbay ka midta shaarkay la midta shaarku hadduu nijaasi leeya waa la iska dhigi kabtu hadday nijaas leedahayna waa la dhigi hadduu shaarku daahir iyo sida loo gashanayo unbaa kabtuna hadday daahirtay loo gashanaya oo looguna weysiisanaya looguna tukanaya waaba intaasu baabulmasxi cala alkhufayn baynu soo gaadhay alkhufayn in la masaxo axaadiid aada u badan baa kusoo aroortay culimmada muslimiintuna wax diidan waxaa jira u nimanka la ydhaha khawaarijta iyo shiicada labadaa qolaa diidanoo dee waxa ay leeyihiin sawtan aayadda ilaahay uhi wa arjulakum cagihiinna maydha buu ilaahay maydhidaasuba inaga noogu joogtaabayda waxaa kale la masmaxsaxayaa namuu soo gaadhin laakiin ciidina ka dhagaysan mayso wuxuu ka mid yahay axaadiidta mutawaatirka ah mutawaatir marka lagu tilmaamayo xadiidka dabaqadaha sanadka ama jaranjarooyinka raggu ay ku jiraan kala warinaya xadiidka waa mid waliba marka cadad badan kan toban baa ku jira dabaqadan dabaqadii kasii warinaysaana waa toban nin ama labaatan nin dabaqada kasii warinaysaana waa saas oo kale rasuulka laga bilaabo ilaa sheekha kitaabkan qoraya uma min almashhuuri maa tawaatara wa huwa maa yarwiihi jamcun xudira kadibuhum curfan ka masxi lkhufi rafculyadayna caadimun lilkhulfi marka xadiidta mutawaatirka ah waa mashhuur weynaadun mutawaatirkii waana xadiid la daliishado ka ugu xoog badan waaay xaddii qur-aanku sidii qur-aankao kale u tawaatiro u sugnay marka almasxu cala alkhufayn sidaasaa xaalkiisuu noqday oo waa sugan yahay oo de intaasoo adilaa dhowr iyo labaatan asxaabi baa nabiga ka warinaya calayhi salaatu wasalaam can jariir bni cabdilaahi annahu tawada'a wamasaxa calaa khufay intuu weysaystay buu labada khuf jariir masaxay fa qiila lahu waxa lagu yidhi atamsaxu miyaad masaxaysa faqaala wuxuu yihi qad ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yamsax waxaan arkay nebigaoo masaxaya marka khufaynku tacriifna way leeyihin xukumna way leeyihin qaybana way leeyihiin waqtina way leeyihiin dee fiqigaad ka yar daalacaan kuu soo qodobaynaya tacriifkooda waa inaga soo tilmaano waxaa jira naclayn iyo khufayn iyo jawrabayn naclaynku waa labada kabood buur iyo sandhal midkay doonayaan ha ahaadaan xidaabaa buurhka la lakin iminka labada waa isku darmaya khufaynkuna waa labadaa ad adaga aynu sheegayno ee maqaarka laga samayn jiray bakaylaha maqaarkiisoo kale bakaylahu waxay ka mid yahay maqaarada ugu ama haragga ugu khafiifsan jawrabayn baa iyaguna jiro inoo soo socda waa sharbaada iyagu ama bandhage baalkan bandhageka laydhaha saa loogu duubo cagta suxulkaa lagu duubi karaa jilibkaad ku duubi kartaa cagtaad ku duubi kartaa mararka qaarkood baa loo xidhaa bandhaydka sida sharabaadka oo kale oo sharabaadka halkanaad ka gashanayso ayaa kana lagu duubayaa intii sharabaadkaa lagu duubayaa marka iska sharabaad buu noqonayaa marka jawrabayn isaguna waa labada shuraab ayaa loo yaqaana marka intaa la eego tilmaantoodii kolkay taa noqoto xukunka xukunku waa inuu sunno yahay oo qofka ikhtiyaarkiisu kaga faa'idaysan karaa ruqsad la siiyo weeye oo halkii qofku intuu cagaha maydhi lahaa ayuu bahalahan oo ugu intuu dhammaystiro weysadiisu bahalahan gashanaya kadibna wuu iska joogayaa wakhtiyada dambeoo marka uu weyse jabo qaarkan saruunbuu maydhayaa iyagana waa masaxaya marka ay jinaaba ku timaado ayuunbuu iska saaraya wada maydhanaya waynu arki doonnaa wakhtigiisanaoo qofka musaafirkiina wakhti buu leeyahy qofka muqiimkiina wakhti buu leeyahy marka waa ruqsadaha iyo fudaydka sharciga uu siiyey dadka haddii maalan qofkuu musaafiri ama wakhti dhaxana uu yahay sida wakhtiyadan idhaafay oo kale iyo meelaha barafka aad buu usii muhiim qofku markuu musaafiriya uu degdegaya uu degdegaya kadibna inuu cagaha maydhaana howl badan bay ku haysaa taagiisaasuu waxaba ku dhammaysanayaa taagiisaa intuu ku weysaysto ayuu labadii kabooda buurhkaa isagoo gashan ama ka saarayaa sharabaadkuuma masaxaya ama maca buurhka dushoodu masaxaya taasina way noo iman buurhka dushooda haddaad masaxdo iyagiiyo sharabaadkiio isku jira way kugu filanta dee khalaas dayuuradina kaa tegi mayso gaadhina kaa tegi maayo safar saaxiibna kaa tegi maayo si dhaqsaad ku socoto tilmaantiisi iyo xaaladiisu waa noocaa weeye kollay waxyaabaha mubdilaadka ahee jabiyana waa wixii weysada jabinayay iyo ina dheeraada uu leeyahy waa sawir dhowaynu wa kaana waxay ahayn asaab asxaabu cabdilaahi cabdilaahi saaxiibadii waxaana yucjibuhum waxa yaab gelinayay ka farxinayay qowlu jariir jariir ibnu cabdilaahi hadalkiisan way ku farxeen wa kaana wuxuu ahaa islaamu jariir jariir islaamkiisu wuxuu ahaa qabla mowti nabiyi sala allahu calayhi wasalam biyasiir in yar ka hor biyasiir in yar ka hor intaanu nebigu dhiman in yar ka hor buu islaamay markaasuu dabeetana almasxu cala alkhufayn u sheegay inuu nebigoo masaxaya ku arkay maxaa cajabgeliya haddaa ugu farxeen ile qaar kaleba way wariyeene oo aan isaga ahayn aqwaal baa soo baxday wakhtiga ah sheegaya in aayadda suuratulmaa'ida ay nasakhday almasxu cala alkhufayn suuratulmaa'idana wakhti dambey soo degtay alyawma akmaltu lakum diinakum aayaadkaasi deen waxay kusoo degayeen nabiga xaajatulwadaac dhowr iyo siddeetan habeen kadib buu sii noolaa marka waxay leeyn aayaddaasaa nasakhdo waxaan kani waa mansuuq ma jiro qur-aankaa nasakhay ayay leeyihin dabeetana jariir islaamkiisu waxay u dhawaa geeridii nabiga calayhi salaatu wasalaam islaamkiisu wuxuu ka dambeeyeyba suuratulmaa'ida soo degiddeeda xadiidkiisana wuxuu sheegayaa inaan la nasakhin almasxu cala alkhufayn aayadduna horraysay xadiidkuna dambeeyey halkay kaga farxeen waa halkaa nimankii markaa nuunuuda hayayba u aamusiinaya xadiidku bay ka dhiganta can camri bni umayata adamri addamriy annahu ra'aa rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebigu arkay tawada'a isagoo weysaystay wamasaxa cala alkhufayn bal intaa asxaabun warinayseeg can usaamata bni zaydin qaala dakhala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam wa bilaal rasuulkii ilaahay iyo bilaal waxay galeen al aswaaf meesha la ydhaah waa meel kami ka mida madiine hareeraheeda waxaa lagu tilmaamaa xaramka madiine eriyadu u calaamadiyey nebigu inay ku taallo duleedka madiine meelo weeye fa dahaba lixaajatii muraadkiisu halkaa u tegey si uu usoo xaajo guto uma kharaja waa baxay qaala usaamatu wuxuu yihi fa sa'altu bilaalan bilaal baan weydiiyey maa sanaca muxuu sameeyey basey u dadaalaya anaga asxaabta ridwaan ullahi calayh waar markuu nabigu halkaa maray ilaa xaajadiisa laga faa'idaysanaya ilaa xaaj isku xaajayno wax badan baa inagu si aynu u baahanay inaynu saxno halkaa markuu tegay nebigu soo xaajo gudanaya muxuu sameeyey markii uu xoreeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam maka kacbada uu galay raggii la galay baa lagu soo ururo laleeyay muxuu sameeyey waa la koobigalaynaya camalka asxaabtu xilkooday dareemayaan ridwaan ullahi calayh faqaala bilaalun baa wuxuu ihi dahaba nabiyu sala allahu calayhi wasalam lixaajatii dee muraadkiisu halkaa u tegey wuu soo dhammaysto uma tawada'a wuu weysaystay faqasala wajhahu wayadayhi buu maydhay wamasaxa bira'siina wuu masaxay wamasaxa cala alkhufayn labadaa khufunbuu dushooda masaxay uma sallaa waana tukaday kabiintu iska bixiyu labadaa sharabaadee culculus masaxay waa tukaday can sacd bni abi waqaasin can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam annahu nebigu masaxa cala alkhufayn kana waa sacd bna abi waqaas can sacd bni abi waqaasin can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama fi lmasxi cala alkhufayn in labada sharabaad la masaxa nebigu wuxuu ihi annahu laa ba'sa bihi balaayo male dhib male can ilmugiirati bni shucbata qaala kharaja annabiyu sala allahu calayhi wasalama lixaajatii falama rajaca talaqaytuhu biidaawah waa erey mar horena aan filaya inay soo marnay midhara satiixa idaawa waa agabkii biyuu ku jireen maqaarka ahaa tibraar yaroo biyaa ayaa weysada laydha fasababtu calayhi waan ugu shubshubay fagasala yaday buu maydhay uma qasala wajahu uma dahaba liyaksila diraacayhi wuxuu isku dayay inuu dhundhowmada maydho fadaaqat bihi ljubba jubbadii baa cidhiidhi ku noqotay jubbadaasina inay ruumiyi ahayd oo reer yurub samaysteen waynu arki waxaa laga faaidaysanayaa libaasulkufaar in la iska xidhan karo la maydhay ama hudhaydhkii ama kii dee cusbaa maydhinkiisu haddaanad wasaq ku ogeyn waayo lama sheegin nebigu baashan ruumiyaddaa inuu maydhay inuu xidhuunbaa la sheegay haddaad wax ku qaydaysaad leedahay armuu iska maydhay dee ixtimaal baa jiro oo ixtimaalna laguma xisaabto fadaaqat bihi ljubba baa cidhiidhi ku noqotay faahrajahumaa min asfali ljubba jubbadda xaggeedii hoosuu ka soo siibay faqasalahumaa wuu maydhay wamasaxa calaa khufayhi uma sallaa binaa wuuna tukiyey sallaa binaa inta waa lagu haystaa markaa muqiire laakina qowlah binaa uu yidhi horta xadiidku waa saxiixulisnaadi miin baanu kuu dhigay muslim baa wariye wey laakina qowlahu binaa uu yidhi khata'un waa gef muqiiraa ismoodsiiyey liannahu sala allahu calayh wasalam kaana wuxuu ahaa muqtadiyan bibni cawf cabdiraxmaan ibni cawf buu ku dayday fii hadihi alqisa kamaa taqadama saynu hore usoo marnay marka intaa usyarmoodsiiy can ilmugiira can rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam annahu kharaja lixaajatihi faataytu faatabacahu almugiira mugiira dabagalay nebiga biidaawatin fiiha maa wayse biyaabuu la raacay wax badan baynu markaa xadiidku uu soo noqnoqday mustafaadaadkiisana ku celcelinay in dahaarada ay u fiican tahay labadaba in la isku dara ka qalalan iyo biyaa in qofkii fadliga badnaa loo shaqayn karo laga warhaynayo qof xori inuu shaqaynayo ka shaqaynaya aanay mar walba ahaynun addoon laakiin qofka xorina shaqayn kara asxaabtu say ula dadaalayeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam fasaba calayh ugu shushubay xataa faraqa min xaajati fatawada'a wamasaxa cala alkhufayn baabulmasxi cala alkhufayni fii safar markuu safarka ku jiro qof can ilmugiirati bni shucbata qaala kuntu maca anabiyi sala allahu calayhi wasalama fii safarin faqaal takhallaf yaa mugiira eeg riwaayaadkii muqiire laftigooda kala duduwan oo midiba siyaaday leedahay takhallaf yaa mugiira soo hadh mugiirow inoo soo reeb wamdu ayuha annaas dadow iska sii socda lixaaju doonayaa nebigu inuu gutay kala libdhaane ninbuu la hadhay xokayntiisa fatakhallaftu waan la hadhay wa macii idaawatun min maa wayse biyaana waan sidaa tabaabushu waa muhiim inaad iska socoto un maaha soomaalida had iyo jeer mushkilada ay leeyihin waxaa ka mid a biyana ma qaataan raashinna ma qaataan sahayna ma qaataan dhaqankeenna wuxuu ahaa markaas hawdka la safrayo reerka ad usoo hoyataa inuu intaba ku siiyo marka waa qalad inaad waxaaga o dhan ku tala gasho wey lacagtaada raashinkaaga biyahaaga dharkaaga dad bani aadam waxweydiisigiisa culimmadu waxa ay ka dhowaysteen baktiga in la cuno fuqahadu waxay leeyiin haddii halkan bakti yaallo bani aadam maalkiina halkan yaallo ma raashinkaa bani aadamkaad cunaysaa mise baktigaad goosanoo waa duban doonta in badan baa ku tegay wuu ku mana sheeganayaa bani aadamku goordhow buu ku odhanayaa iyadoo naftu haysaan ku badbaadin adeer waataad sii baktiga ahayde way ku mana sheeganayaan markay iska daayo ilaahay wuu kuu baneeyey kaagan iska dubo oo dabeetana gaajada ku celi markaa su-aasha bani aadamka intaad ka maarmi karto waa laga maarmaa siyaare iyo saba iyo shaxaad inaguna magacyaashaasaynuula baxnay kareer magaalkiina shaxaad buu la baxay wadaadkuna siyaaro suldaankuna sado waa saddex dawarsi uuna weeye oo magaca loo hagaajiye waa mulaaxado iska markaa khaarij can ilmawduuca laakiin munaasiba waxa ihi markaa weysadaasaan siday aniguna wamada annaas dadkiina way socdeen fadahaba rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam lixaajatii falamaa rajaca kolkuu soo noqday dahabtu asubu calayhi waan ugu shushubay dhib maleh inaad tidhaahdo war bal ku dhaqsanne iigu shushubanna aan kugu shushubo way ka dhacday nabiga calayhi salaatu wasalaam wa calayhi jubbatun ruumiyatun dayiqat lkumayn marka jubbadu weyn ayuu gashan yahay oo reer ruumay sameeyeen reer yurub baa lagu sameeyey labadeeda kumna cidhidhi bay ahaayeen in kumka la ballaadhiyo xaaladda shaqada waxa fiican inaad surwaalkana cagihiisa la yareeyo gacmahana cagahooda xaaladda safarka iyo xaaladda shaqada halkii aad dee noqon lahayd qof baahsan inaad urursanaato faidaa fa araada nebigu wuxuu doonaa an yukhrija yadahu minha inuu ka soo saaro fadaaqat calayhi cidhiidhi bay ku noqotay faakhraja yadahu min taxti aljuba buu ka soo saaray faqasala wajahu wayadayhi wamasaxa bira'sihi wamasaxa calaa khufayhi can ilmugiirati bni shucbata ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam masaxa cala aljawrabayni wannaclayni kana waa siyaado nebigu wuxuu masaxay labadii jawrab oo sharabaadadii haddaad imika internetka eegto ood jawrab ku qorto maa macna aljawr wuxuu ku soo sareeyaa sharabaadadii bandhajki waxaasoo kala noocnooca weliba qaarkood kuwanaynu gashanno ay u egyihin inkastoo fuqahadu ay ku qaydaan kuwa adaga biyaha celinaya sharabaadada khafiifkae markiiba biyaha sii daynaya uma badna fuqahada banaynaya marka qaarkood waxay leeyihiin waxa la masaxayaa jawrabeynka qura qaar ka midina waxay leeyihin labadoo wada socdaa la masixi karaa sidan imika xadiidkan inoo dhigan oo labadii sharabaad iyo kabiibaa isku jira qayb ka midina waxay leeyihiin waxaa la masixi karaa kabahoo qura laakiin taasi waa qowl daciifa bay leeyihin culimadu qowl kale jawrabeynka waxaa la masaxayaa jawrabeynka ama waxaa la masaxayaa khufaynka ama labadoo isku jira ayaa la masaxayaa saddexdaa qowl baa markaa muctamadoo daliille marka masaxa calaljawrabayni wanaclayni waa wada jirkooda waa adigoo sharabaadkii aad kaa xidhan buudhkiina xidhan ayuu masaxay buudhka dushooda ama kabaha dushooda isagoo ula jeeda masaxaaddii la masaxayay jawrabeynka oo kale oo wuxuunay ka dhigan tahay inaad jawrabeynkii masaxday haddii kabihii dul saarna aad masaxday laakiin kaba keliyahoo aan jawrabeynka lahayn ayaan inagu filayn oon waarid ahayn oon sugnayn bayl wallahu aclam